إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وmن تبعهم بإحsان إلى يوم الdين أmا bعd fasl fii niصاab الزuruuci والhimaar badarka iyo miraha nisaabkoodu fasl u yahay fasalkan wuxuu ka hadlaa badarka la cuno sidaa bariiska masagada galleyda qamardiga iyo wixii la mid ah oo la quudaysto quud ahaan loo cuno lana kaydaysto iyo midhaha oo ah timirta iyo zabiibka qadarka seka kula waajibto qadarka sekadu kula waajibto iyo qadarkaas inta laga bixinayo wa nisaabu zuruuci badarka nisaabkiisa iyo wa himaari midhaha khamsatu awsuqin waa shan wasqi shan wasqi waa inuu gaaro halka wasqi waa lixdan saac oo saacii nabiga sala allahu calayhi wasalam halkii wasqi waa lixdan saac oo saacii nabiga ah marka shan lixdan lagu dhufto waa saddex boqol oo saac oo saacii nabiga ah saddex boqol oo saac oo saaci nabiga ah ayaa seka ku waajibtaa markuu beerta ka soo goodo oo saafi ah oo aan ku jirin wax qob ama buunsho ahoo korka ka saaran aysan jirin oo sabuun iyo midna aysan la socon kaasay seka ku waajibtaa saddex boqoloo saac oo saaci nabiga ah saacuna wuxuu qaadaa afar mud afar haddii saddex boqol lagu dhuftana waa kun iyo laba boqol oo mud kun iyo laba boqoloo mud oo mudkii nabiga ah ayaa seka ku waajibtaa in raashinka beerta ka soo go-ay uu intaas gaaro ama ka badan yahay seka laga rabaa intaas hadduu ka yar yahay wax seka lagama rabo wax seka lagama rabo hadduu intaas ka yar yahay wa nisaabu zuruuci badarkii nisaabkiisa iyo wa himaari mirihii khamsatu awsuqin waa shan wasqi wahiya shanta wasqina alfan wa situmiati ridlin waa kun iyo lix boqol oo ridil alfun wa situmiati ritlin bil ciraaqiya ee ciraaq loo nisbeeyey kun iyo lix boqol oo ciraaq loo nisbeeyey ama baqdaad waa isku mid wamaa zaada wixii ka siyaada bixisaabi ayuu ahaaday wixii siyaadaa xisaabkooda laga jaraa ee ma laha waqsi badarku laba shayba asagu ma laha horta xawl wax laydhaha ma leh waa soo ogaana xawl male badarka marka uu soo go-o umbaa sekada laga bixiyaa wa aatuu xaqahu yowma xasaadi xaqiisa bixiya maalinka la gooyo maalinkaas uu soo go-o ayaa sekada laga bixiyaa mana laha waqsi waxaa la idhahdaa qadar kasta seka laga rabaa mar hadduu xad gaaro xadkii seka ku waajibayday oon ogaanay oo ah shan wasqi shan wasqi oo ah saddex boqol oo saaci nabiga ah kun iyo laba boqol oo mudki nabiga ah xadkaas mar hadduu gaaro iyo wixii ka badan seka laga rabaa seka laga rabaa qadar kastoo la socda waa la xisaabinaa qadar aan la xisaabayn oo seke laga baxayn sida geeli iyo ariga iyo lo-di ma jirto ma jirto wa hiya shanta wasqi alfun wa situ miati ritlin bilciraaqiyi waa kun iyo lix boqol oo rodol oo ciraaq loo nisbeeyey wamaa zaada wixii siyaada bixisaabi xisaabkiisuu ahaaday wa fiihaa mirihii iyo badarkii waxaa ahaaday wa fiihaa fi zuruuci wahimaari badarkii iyo mirihii waxaa ahaaday in suqiyad haddii lagu waraabiyey bimaai samaa'i samada roobkeeda awi sayxi ama daad alcushru toban meelood meel waxaa la fiirinaa badarkan ama beerta waxa lagu waraabiyey haddii roob kor uga da-ay ay ku waraabsantay beertaasu oon cidna qaras ku waraabin webigii ayaa waxa weeye fatahay daadkaasaa beertii ku shubmay ama si kaleeto daadku ku yimid biyo iska socdoodan qarash adigu ku keenin ayay ku waraabsantay beertii waxaa la rabaa markaad goynaydo haddii xadkan sekadu ku waajibto ay gaarto tobanaad u qaybina meelaad bixina toban ayaad u qaybina hal meelaad sadaqaynoo seka sagaalka kalena adaa leh waa haddaan qarash lagu waraabin wa fiihaa fi suruuci wahimaari badarka iyo midhaha dhexdooda waxaado ku waajibay in suqiyada haddii lagu waraabiyo bimaai samaai samada biyaheedii waraabkii awisayxi ama daadki iska socday alcushru toban meelood meel waa in suqiyada haddii lagu waraabiyo biduulaabin wadaan aw nadxin rushayn nisfulcushriya ahaaday qarash haddii lagu waraabiyo wadaan ama geel ha soo bixiyo ama dibi ha soo bixiyo ama dad ha soo bixiyo ama biyo la firdhiyey oo qarash lagu soo saaray oo firdhis ah haddii qarash lagu waraabiyo tobana loo qaybiyaa badarka soo baxay meel ka mid ahaa lasii kala baraa barkeedaad bixine barkeed ayaad bixine toban a asaga dhan loo qaybiyaa tobankaas maalan toban kintaal uu ahaa haddii tobankii kintaal marka uu ahaa hal kintaala lasii kala baraa barkiisaa la bixina ilaa qarashaa lagu waraabiyey nuska kale qarashkiisa u qaato qofku waxa weeyaan waa muwaasaad waa isxidhiirin waa is waxa weeyaan musaacadayn maadaama qofkan qarash galay sharcigu waa raxmadu ku dhisan yahay qayb sakadii ayaa ka mid ah u baaqanayda faslun fii curuudi tijaara faslun fii zakaati curuudi tijaara curuudu tijaarada sakadeedu fasalu yahay iyo walmacdini iyo warikaasi macdanta iyo duukufaareedka faslun haadaa midkaanu faasilu waa mid wax kala saara fii zakaati curuudi tijaara badeecada ganacsiga sakadeedu fasalu yahay iyo walmacdini macdanta dhulka laga qoto iyo warikaasi duukufaareedka curuudu tijaara waa badeecada lasoo gaday oo la doonaya in lasii gado waa badeeca waxay rabtaa noqoto geelay noqon kartaa arigay noqon kartaa lo ay noqon kartaa dharay noqon kartaa raashinay noqon kartaa taayiray noqon kartaa biray noqon kartaa guryay noqon kartaa dhul bannaan oo boosasay noqon kartaa ayu shay lasoo gaday oo loo gaday in faa'iida korto oo lasii beecinayo oo laisleeya faa'iida ha korto shaygaasaa laydhaha curuudu tijaara shay lasoo gaday lasii gadayo oo la doonaya in lasii gado shaygaas weeye curuudu tijaara nuuc gaara ma leh wuxuu rabaan hadduu rabo sakiimuu noqon karaa cirbaduu noqon karaa koofiyaal madaxa la saartuu noqon karaa wuxuu noqon karaa guryo waaweynoo dhisan dhul bannaan oo boosasuu noqon karaa wuxuu noqon karaa baabuur la gadayo dharuu noqon karaa raashin la cunuu noqon karaa biro la gadayuu noqon karaa wax kasta oo badeeco ah inta lasoo gaday lasii gadayo oo la doonayo in faa'iida laga helo sidaas loo gadgadayo aa laydhaha curuudu tijaara macdintana waxa weyan dahabka iyo fidada iyo macdanta dhulka laga qotay wey oo dhulka lagala soo baxay rikaaskana waa lacag ama hanti lala soo baxshay dhulka oo ay ku taallo calaamad tusayda in gaala meesha ku aasatay gaala hore inay meesha ku aaseen calaamadahoodii aan laga helaa oo aan wax muslimeel ku aasay lagama hadlaayo gaala horaa meesha ku aasatay calaamadaa lagu fahmaa dafiinuljaahiliya layidhaah waa wax gaala hore meesha ku aasatood adugu la soo baxday ayagana sakaa ku waajibta saddexdaasa fasalkaanu ka hadla wa tuqawamu waa la qiimaynaa curuudu tijaarati ganacsiga badeecadiisa cinda aakirilxawli sanadka aakhirkiisa agtiisa bimaa lacagtiya lagu qiimaynaa ushturiyad lagu soo gaday hiya curuudu tijaaraha bihii lacagta lagu soo gaday wa tuqawamu waa la qiimaynaa curuudu tijaara ganacsiga badeecadiisa cinda aakirilxawli sanadka aakhirkiisa agtiisa bimaa lacaga lagu maad waxay ku dhacay jinsiga lagu qiimaynaa maxaa lagu qiimaynaa ma soomaali ma dollar ma fido ma maxaa lagu qiimaynaa tii lagu soo gadaa lagu qiimaynaa haddii soomaali lagu soo gaday soomaaliya lagu qiimayna haddii dollar lagu soo gaday dollara lagu qiimayna haddii dahab lagu soo gaday dahabaa lagu qiimayna shaygan lacagtii laga soo baxshay meequu ka jooga halaleey ayadiyaa lagu qiimayna meequu ka jooga hadii doolar laga soo bashay meeqa doolar wey badeecada hadii soomaali laga baxshay meeqay joogtaa badeecadan lacagtii jinsiga lagu qiimaynayo wey wax lagu sheega jinsiga lacageedoo lagu qiimayna bimaa shayaa lagu qiimaynaa ushturiyad badeecada lagu soo gaday bihi shayga meeqaa la bixinaa wa yukhraju waa laga bixinaa min daalika lacagtaas rubculcushri waxaa la bixinaa rubculcushur rubculcushur qiimaha ay badeecadaasu gaarto mar hadday nisaab dhammaato badeecada iyada sideeda nisaabkeedu waa ka duwan nisaabkii geela ariga looda iyo lacagaha waa ka duwan kale wuxuu uga duwan yahay hal shay oo ah xawlkeeda xawlkeeda mar alla markii sanadku dhammaado ala xisaabina badeecada sanadka marka uu dhammaada la xisaabina markaas hadday dhan tahay qiimuhu wax saka ku waajibto ilaa lacaga lagu qiimayna lacagna waa ogaana wixii saka kula waajibto oo hadday dahab tahayna waxay sakadu kula waajibtaa siddeetan iyo shan garaam hadday fido tahayna laba boqoloo dirham ay kula waajibtaa lacagtaasaa lagu qiimaynaa hadday nisaab dhan tahay sakadii waa la bixina la dhihi maayo nisaabku hadduu guntamay ee sanad ha soo wareego la dhihi maayo fiiri geela iyo ariga iyo looda iyaga fiiri marka nisaabku dhammaado kadib waa in sanad soo wareega lacaguna waa saas iyo dahabku marka nisaabku dhammaado aalale hadday nisaab gaareen waktigan waa in sanad ka soo wareega ayagoon intii ka naaqusina sanadku dhammaada badeecada saas maa badeecada markaad ganacsiga bilowdaa laga bilaabaa sanad markii la gaaraad qiimayne badeecada aad haysato haddii qiimaheedu uu dhammaado wax saka ku waajibto waa lagaa rabaa waxaa dhici karta marka markaad ku bilaabayda ganacsiga inaysan dhammayn wax saka ku waajibto oo aysan nisaab dhammayn markaad ganacsiga ku bilaabayday laakiin sanadka dhexdiisii ayay dhammaatay khalaas la dhihi maayo marka markay dhammaatay kadib sanadka soo wareego maya aakhirulxawliyaa la qiimaynaa hadday nisaab dhan tahay waxaa laga rabaa rubcu lcushri boqolkiiba labiyo bara lagaa rabaa boqolkiiba labiyo bara lagaa rabaa day boqol dolar tahay labiyo bara lagaa rabaa kunkii shan iyo labaatana lagaa rabaa oo tobankii kun laba boqol iyo kontona lagaa rabaa oo boqolkii kun laba kun iyo shan boqola lagaa rabaa oo sidaas adiga kuwa oo milyankii dolar waxa weya labaatan iyo shan kun oo dolar waa lagaa rabaa labaatan iyo shan kun oo dolar ma qaldanto iyadu rubculcushuraa la yidhaahdaa ma qaldamto boqolkiiba labiya bar ku dhufo adugu boqolkiiba labiya bar rubculcushur wax allo waxaad haysato badeecada qiimahooda a toban loo qaybiya tobana loo qaybiya tobankii mid ka mid ah afar loo qaybiya markaasaa meel la baxshaa meelaa la baxshaa marka lacagtii aad ka soo bixdana kuqiiman wa yukraju waa laga bixina min dalika qiimaha rubculcushriyaa laga bixina wamaakii ustukrija lala soo baxay min macaadini dahab dahabka macdantiisii xaal uu yahay iyo walfidati fidada yukraju waa la bixina minhu maagi lala soo baxay rubculcushriyaa laga bixinaa filxaali marka lala soo baxa laga bixina isaga wixii dahab iyo fidaah dhulka laga qotay wixii dahab iyo fidaa oo dhulka laga qotay ayagana marka la soo bixiyey waxaa leeyaha nisaab madhayin waxaa nisaab dhammayse ka lagama bixiyo nisaab madhayin haa khalaas rubcul cushuraa laga rabaa iyagana xaaladda la soo bixiyey maaha sanad inuu ka soo wareega in la sugayo xaaladda la soo bixiyey wey waa dahab iyo fido ilaahay dhulka ku abuuray oo dhulka ilaahay inta ku abuura dhagxaantaas kala soo dhex baxda adugu ee ciiddaas wamaa shayga yuujadu la helo minarikaasi duukufaaraad xaal uu ka mid yahay wax gaaladii horeta meesha ay ku aasatay calaamad ayaa lagu fahmaa calaamadaha calaamad gaalaa lagu arkaa oo calaamad u ah in gaala meesha ku aastay shaygaas fa fiihi waxaa ahday alkhumusu isaga wax badana laga raba shan meelood meelaa lagaa raba ilaa gaala meeshan ku aastay adaa iskala soo baxay dhib kama aadan marin shan a loo qaybina meelaad bixine shana loo qaybina meelaad bixine faslun faslun fii zakaati اlfitri sakaatulfitriga ayuu fasliya sakadii horon kaa leynay sakaatulmaalay aheyd haddana waxaan gelaynaa zakaatulbadan waxaa laga sakaynayay marka hore maal haddana jirka qofkaa laga sakaynaya muslimkaa si jirkiisu u daahir noqdo watajibu way waajibaydaa sakaatulfitri bialaaati ashyaaa saddex shay sababtooda ku waajibeen saddex shay marka la ysla helo ayay waajibeen alislaami aad leedahay waa kasrine alaadaad ka bedeleen alislaami aad leedahay alislaami islaamnimay ku waajibayoo gaal fitra lagama bixiyo marka shardigaasu shardu wujuub maahan waa shardu sixa islaamnimadu laakiin laga dalbi maayo hadda ula jeedaan shaaficiyadu laga dalbi maaho fitradii keen la dhihi ma fitradii keen la dhihi ma alislaami wa biguruubi shamsi qoraxda dhixiddeeda seebteedna waa ku waajibtaa min aakhiri yowmin maalinka ugu dambeeya xaal qoraxda xaggeeda ka ahaatay maalinkaasoo min shahri ramadaana ka mid a ramadaan bishiisa maalinka ugu dambeeya qoraxda waa inay dhacda qofkii dhintay qoraxdu intaysan dhicin galabnimadii ramadaan u dambeyday fitro laguma laha fitro laguma laha ninku hadduu islaamtiisii furay galabtaas oo maalinkii ramadaan ugu dambeydayne intaan qoraxdu dhicin hadduu furayna fitradeedu laguma laha addoonkii maalan uu xoreeyey galabtaas intaan qoraxdu dhicin fitradiisa laguma leh qoraxdu waa inay dhacdo hadday intaysan dhicin gabadhii uu furay fitradeedii laguma leh qofkii dhintay fidradiisa laguma leh adoonku xorey fidradiisa laguma leh qoraxdu waa inay dhacdo qoraxdu waa laakiin qoraxdu markay dhacday waxa weeyaan qoraxdi ay dalab tiri gabar lagu mihriyey iyadana laguma laha oo goormaa lagu yeelana waxaa la rabaa inay qadar ramadaanana wax ka joogtay qadar bisha kaloo shawaalana wax ka helo galabtii casirkiia lagu mehriyey qoraxduna waa ula dhacday iyagoo isqabo waa taas midda lagu leeyay galabtana wuu qabo ramadaan ah haddana bishii u kala dhalato shawaal ah waa taasa midda lagu leeyay addoonka lagu leeyay waa sidaasoo kale caruurkii galabtii dhashay oo kuu dhashayna habeenkii hadduu gaaro nolol ku gaaray waa lagugu leeyay caruurkaas laakiin caruurkii galabtii dhintay caruurtaada ka mida laguguma leh fitnadiisi caruurkii habeenkii dhashayna laguguma leh ilaa ramadaan waxba kama joogine waa inuu laba qadar isla helaa qofku ramadaan wax ka mida iyo shawaal wax ka mid a labadii waa inuu isla helaa wa biquruubi shamsi qoraxda bixideeda sababteeday ku waajibtaa qoraxdaas min aakhiri yowmin maalinka ugu dambeeya xaggiisa xaalay ka ahaatay qoraxdaasu maalinkaasoo min shahri ramadaana ka mid a iyo wa wujuudi lfadli dheeraad in la helo can quutihi qofkaas cuntadiisa ka dheeraad ah wa quuti ciyaalihi ciyaalkiisa waa dadka uu masruufo oo uu biilka siiyo dadkaas cuntadooda ka dheeraada fii daalika alyowmi maalinkaas maalinkaas oo ciidda habeenka ciidda iyo maalinkiisa wax ka dheeraada waa in la helo saddexdaa shardi weeye habeenka ciidda waa lagu daraa habeenka ciidda iyo maalinkaas saddexdaas qofkii laga helo waa lagu leeya waa muslim ramadaan waxbuu ka joogay qoraxdiina waa u dhacday qoraxdiina waa u dhacday waana heli karaa habeenka ciideed iyo maalinka ciideed wuxuu cuno wax ka dheeraada waa laga rabaa waa laga rabaa duu xataa wada waayo oo wax fitro dhan markuu habeenkaasna casheeyo maalinkiina wax cuno ay u soo harto waxaan fitro dhammayn inta uu hayaa laga rabaa fataquu llaha ma stadactu waidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactu intaasa laga rabaa wayusakii qofku waa ka sakaynaa can nafsihi nafsadiisa wa caman qofna waa ka sakaynaa talsamuhu ay ku waajibayda nafaqatu biilkiisa min almuslimiina xaaluu ka mid yahay qofka naftiisa inuu ka sakeeya waajib ku ah waxaa kaloo waajib ku ah qofkii uu nafaqaynayo nafaqadiisu ku waajibtay qofku ixsaan u nafaqaynayay fidradiisu ku waajibime qofaa bisha ramadaan la afuraayey asagaa ixsaan u samaynayey ee kaas fidradiisu waajib adiga kuguma ah laakiin qofki ilaahay kugu waajibiyey nafaqadiisa qofkaasaa fidradiisuna waajib kugu ta ama ha ahaado qofkaad qarabada ahaydeen addoon aad leedahay xaaskaagii laakiin waa inuu musliya ousan gaal ahayn addoonkaagiioo gaal ama xaaskaagiioo gaala iyada fitro lagaama rabo oo dee islaan gaala ninkii inuu muslimka waa guursan kara sharciga waa u ogolyi laakiin gaal shuruud la weeye oo waa gaal yahuudiyad ah amase masiixiyad ah marka taas fitradeeda lagaama rabo taas fitradeeda lagaama rabo addoonku hadduu gaal yahayna fitradiisa lagaama rabo laakiin wixii muslima ilaa fitradan waxa loogu tala duhratan waxa weeyaan lisaa'imi wadicmatan lilmasaakiini marka qof soomay oo ramadaankii soo maray daahir in ilaahay uga dhiga la rabaa gaal marka hadda daahir noqon ma haba marka lagaama rabo wayusakii qofku waa ka sakaynaa can nafsihi nafsadiisa wa caman qofna waa ka sakaynaa talzamuhu ay ku waajibaydo nafaqatu biilkiisa qof biilkiisu ku waajiba min almuslimiina xaal uu ka mid yahay saacan hal saac ayuu uga sakayna waa qadarkii waajibayey saacan hal saac ayuu uga sakaynaya saacaasoo min quuti baladihi magaalada uu degan yahay cuntadiisa ka mid ah magaalada uu degan yahay cuntadiisa waa inay ka mid tahay magaalada uu degan yahay cuntadiisa marka magaalada uu degan yahay cuntadiisa haddii lagu yidhi waa inaad ogaataa inaan lagu dhihin cuntadaad adugu cunto waxaad magaalada waxaa la rabaa cuntada ay u badantah cuntadaas waxaa dhici karta adugu inaadan cuninba oo hadeesh marka lama tixgelinaayo midaad adugu cunto lama tixgelinayo inkastoo qiil dhahaya uu jiro midaad cuntaad bixee laakiin waa qiilkaas qowlka qawiga waxay tahay waxaad adugu cunto ma la tixgelinayo waxaad adugu jeceshay ma la tixgelinayo waxaa la tixgelina magaaladaas aad ku noota cuntada dadku u badan yihiin ilaa waxaan aad bixinayda masaakiinta la rabaa magaalada joogta in la siiyo adiga dooqaagi dayacadaada la raacima marka waxa dadweynuhu u badan yihiin magaaladaas jooga oo qaalibka u ah aad bixina hadday hal nuuc u badan tahay halkaas nuuca lagaa rabaa hadday nuuc laba badan tahayna labadooda rabtaad baxee hadday saddex badan tahay saddexda kaa rabtaad baxeen cuntada oo sida badan loo cunaad ka rabtaa magaalada kaasaad bixina mid ka fiicanoo ka qiimo badanoo laga jecel yahay haddaad bixida waa kaaga bixin laakiin mid ka liita kaaga bixime kaaga bixime ka waa in masaladaas aada loo fiiriyaa waxa weyn magaalada aad joogto cuntada dadku u badan yahay oo uu cuno taasaa lagaa rabaa midaad adugu gaar u jeceshay maaha masaladaas waa muhiim masego dad wada waa aragnay markii la gaaro afurka masagana magaalada uma badno magaalooyin u badan tahay waa jirtaa waa sax waa looga bixina magaalooyinkaas laakiin magaaladan uma badno masego cuntadeed dad cunaa waa jiraan waa badan yihiin laakiin magaalada badankooda fiiri adiga haalibka fiiri bukli lama rabo in wax lagu miisaamo magaalada uma badna cuntadaas waa la yaqaan magaalada cuntada ay u badan tahay marka cuntada dadku u badan yihiin kaasaa waajib kugu ah kaas iska bix kaas iska bix masaakiintaa jecel u leey masaakiinta adugu ka leexa waxay jecel yihiin waxa alla kugu waajibiyay iska bixi waa ha yaa u sheegay in masaakiintu kaas jecesha waxa uun ramadaanka lagu suxsuxuurto iyo waxaas midna lama rabo waxaa la rabaa labiyo tobanka bilood intooda badan cuntada magaalada laga cuno cuntada magaalada labiyo tobanka bilood laga cuno kaasaa laga raba oo magaaladiisa ah magaalo walbana waxay leedahay cunto u gaara sida badan waqadru qadarkiisuna khamsu waqadruhu qadarkiisuna khamsatu ardaalin waa shan rodol iyo wa hulutun huluf bilciraaqiyi oo ciraaq loo nisbeeyey waa shan rodol iyo huluth oo ciraaqi ah shan rodol iyo huluth ciraaqiya weeye rodolka waa in aada loo fiiriya marka waxaa dhici karta haddaad kaligaa meel fadhiisato oo rodolka aada u fiirsato rodolku waa meeqa ridligaanu waa meeqa inaad ogaato waxa lagaa rabaa qadarka ay la egyihiin qadarka ay la egyihiina lagaa rabaa marka qadarka ay la egyihiin aa lagaa rabaa masaladaas marka aad u fiiri bal meel ku qoro qaliniya warqad ma haysataa kaligaa meel fadhiiso berri waxaa lagaa rabaa fitrada kuu waajibkaa intay garaanta inaad soo sheegto kaligaa inta meel la tagto ama laba qof ama saddex qof oo kolkuleetar qaadatid oo isku soo dardartid idinkoon qaldi inaad keentaanaa la rabaa fiiriya marka ridligu cinda nawowi imaam nawowi agtiisa waa miatun wa amaaniyatun wa cishruuna dirhaman u fiirsada waa boqol iyo labaatan iyo sideed dirham wey halkii rodo kuu qoranyi boqol labaatan iyo sideed dirham wa arbacatu asbaaci dirhamin wa arbacatu asbaaci dirhamin iyo dirham toddoba loo qaybiyey afar meelood taas ma haysataa waa rodolku intuu dirhamiya dirhamkuna wuxuu yahay dirhamkuna waa meeqa halka dirham waa laba garaam iyo sagaashan iyo toddoba maxaa la yidhahdaa dahabka waxa lagu cabiro riigo riigo haa riigo haa ha waxa weeyaan waa saddex garaam oo dhiman afar riigo haa saddex garaam oo afar riiga dhiman wey ma la fahmayntaa marka waa labo sagaal toddoba lix labo dhibic sagaal toddoba lix labo dhibic labo dhibic sagaal toddoba lix sidaasa waxaa lagaa rabaa intaas waxaad ku darsataa saacu meeqa rodol weeye taasna waa qadato matnigay kuugu taallaa soo maaha matnigay kuugu taallaa matnigay kuugu taallaa waa shan rodol iyo ulu marka shan rodol iyo ulu intuu garab noqonaya lagaa rabaa marka aad a loogu dhibtooday saaci nabigu meequu leka waad ogtiin halkaasaa lagaa rabaa inaad ka soo saarto halkaasaa laga raba inaad ka soo saarto hadda robalkii waad haysataa inta uu yahay dirham dirhamkuna intuu garaam yahayd haysataa soo maaha saacuna maxaad haysataa intuu robalya marka saaci intuu robal yahay waad haysataa robalkuna intuu dirham yahaad haysataa dirhamkuna intuu garaam yahaad haysataa saasay isku dhaleen soo ma jeed saasaa loo kala farcay markaasaa waxaa la rabaa marka inaad ogaato waa inaad ogaato intuu saacu garaam yahay intuu garaam yahay saac waa inaad ogaato marka hore waxaad ogaataa waa meeqa horta rodol kadib waxaad ogaataa rodolku waa meeqa dirham haddana waxaad ogaataa dirhamkii waa meeqa garaam khalaas waxaa lagaa rabaa markaa saaci nabiga meeqa garaam uu u dhikanmaa aa lagaa raba halkii dirham waxaa nidhi laba garaam dhibic sagaal toddobo lix faslun wa tudfacu sakaatu sakada waxaa loo dhiibaho la siinaa sakada hala bixiyaa la yidhi qof walba iska sii maa hebelaan jecelahay ee ku eexi maa dad ilaahay siiyey wey waxaa layihi sakada ilaahii weynaayey addoommadaan abuuray xataa nabiga uma xil saareen nabiga ma dhihin sala allahu alay slm ta fiirido dadka u manaasibkaasii ma dhihin ilaahay ilaaha qaydiyey dadka saas u eg oo sifadaas leh dadka sifadaas leh iyo dadka sifadaas leh iyo dadkaa sifadaas hala siiyo ilaahay nabi uma xilsaanayal inuu qaybiyo xata iska daa qof kale waa aayad qur-aan alle ku qaybiyo qof kale haddaad sida marka macdan bixi xaqaas waa kugu maqan waana meel muhiim ah waa tudfacu waa loo dhiibayaa asakaatu sakadii ilal asnaafi sinfiyaalka sinfiyaalka aamaaniyati sideedda ah aladiina kuwaasoo dakarahum allahu ilaahay uu sheegay tacaala ilaa waa sarreeyahay fii kitaabi kitaabkiisa uu ku sheegay kitaabka alcasiisi ee sharafta badan kitaabkaa sideedda alla ku sheegayaa la siina shaaficiyadu hadalkaas waxay ula jeedaan seke qof kastoo bixina uma bannaana inuu hal nuuc siiyo laba inuu siiyana uma bannaana sideeddii nuuc hadday wada joogaan sekadiisa sideed isla eg unta ka dhigo uu sideeddii nuuc nuuc walba saddex qofoo ka mida siina u fiirsada hadalkaas saasay shaaficiyadu u wadaan masalada waa inaan la fahmaa madhabkaan akhrayno xaa raajixa iyo xaa kaleeta waa mas'alo kale iyo waqti kale laakiin madhabka waa in la fahmaa sideed nuuc ilaahay ma yidhi hala siiyo adigaas boqol dolar hadday kugu waajibtay sideedaad u qaybinayma sideeddii qolo qolo walba saddex qofaad ka soo qabay ugu yaraan markaasaad qaybtooda siinay idinka xaa lanidha fuqaro hooda qaybtiin waa tan idinkana mujaahidiin hooda idinkana masaafiriin hooda ee waxayna miskiin iskama sii karti iskadaada kaliya sikiin alaaw kuwii kale xaqoodii waxaan waa xaq dad leeyahay saasay leeyihin shaaficiyadu marka masalada saas in marka hore la fahmo kadib adugu culummo dhahayda waa jiraan hal haddaad sideedda nuuc ka mida oo mudanoo xaq u leh ilaah yidhi hala siiyo hadaad siido adugu taadi waa bixida qowlkaas maxaa raajixaya ma inta hor horta madhabka balaa la fahmo marka hore waayo sideeddii waa tanaa ilaahaa tiriyey ilaa wuxuu idhi subxaana inamaa wax kale maaha waa xasib meel kale haddaad la aado meesha alla ku koobay waad ka baxday adugu fiiriya inamaa wax kale ma ahan asadaqaatu sadaqooyinka waa sekadii lilfuqaraa'i danyartay u sugnaadeen marka walmasaakiin u sugnaadeen waa laba kala duwan maxay kala yihiin sharaxa ibnuqaasimkaas wanaagsan u kala saaraya faqiira ugu horeeya faqiirka waxaa la yidhaahdaa qof aan maal lahayn shaqana aan haysan marka faqiirka shaqa intaas soo shaqeeya maalintii wax xoola kama soo helo hanti xoolaahu meel u taannana ma leh waxaa loola jeedaa hadalkaas ama ha shaqeeyo ama meel ha u yaalliine waxa uu haysto maalintii qadarka uu u baahan yahay niskeed ma heli karo saasaa la yidhaha faqiir maalinkii baahidiisa qadarka uu u baahan yahay nis ma heli karo hadduu shaqeeyana waxa uu soo shaqeeyaa nis ma dhammo hadduu ay meel kale ka soo galaan waxa uu helaa baahidiisa niskeed ma dhamo kaas marka maxaa leedaha faqiir wey koow kaas waa mid walmasaakiini masaakiintii u sugnaadeen miskiinkuna muxuu yahay ama ha waa shaqeeya ama si kale ay ku soo gashaa baahida uu u baahan yahay yoomiye nis ama ka badanuu heli karaa laakiin wax ku filan ma heli karo nis ama ka badan maalan hadduu maalintii toban kun u baahan yahay shan waa heli kara ama lixuu heli kara ama toddobuu heli karaa ama sideeduu heli karaa waa laakiin tobankii ma wada heli karo hadduu shaqeeyana shaqa kuma heli karo bay meel kale ka soo gashana kama heli karo marka kaasna maxaa la yidhaha asna miskiina la yidhaha fiqiir faqiirkii waa ka xoogaa dhaqaale rooy walcaamiliina dadka ka shaqeeya caamiliin waa qofka imaamka muslimiintu diro yidhi sekada soo aruuri isaga faqri looma fidhi waa qof shaqaysanaayo xooggiisu ku mutay qofka sekada marka la siiyaa waa seke la aruuriyey oo imaam aruuriyey ee adiga bixinaya haddii caamil kuma soo geli karto ad aduu baxayd ilaa caamil sekadeeda ma aruurin qofka isagu gacantiisa ka dhiibaya oo aan imaam ka qaadin isaga caamilin uguma jireen ma ugu jiraan iyo walcaamilina dadka ka shaqeeya calayhaa sekada iyo walmu'alafati kuwa lasoo dumayo quluubuhum qalbiyaalkooda dadka quluubtooda lasoo dumaa waa badan yihiinoo waxaa ka mid ah dad muslimay laakiin iimaankoodu daciif yahay waa lagu qawiyeynaa marka waa la siinaa oo maalan nin nabad doona oo soo islaamay mardhow ama nin madaxaayoo soo islaamay sekedaa la siinaa si uu iimaankiis u qawiyoobo oo u xogaabo walmualafati quluubuhum iyo wa fi riqaabi wa fii faki riqaab qooraha xorayntooda kanuna waa mukaatabkii addoonkii mukaatabka ahaa wey waa addoon oo sayidkiisii heshiis la galay intaas ii keen waa ku xoraynaa ee sayidkii yidhi marka xoolahaasaa laga rabaa in loo kaalmeeya la rabaa xoolaha laga baxay wa fi riqaabi wa fii faki riqaabi qooraha xorayntooda waa addoonkaas mukaatabkaa walkaarimiina dadka daynoobay qofka daynoobay laba weeye qof asagaa nafsad waa badan yihiin macnaha labaan ka suuraynayna qof asagaa nafsadiisa u daynsaday baahidiisa wuxuu u daynsaday shay aan macaasi ahayn ma ahan inuu ku qayilay macaasi waxaan ahayn u daynsaday haddana ma heli karo xoolo iskaga baxsho hadduu rabo bil ha heli karo miskiin maba ahanba qofkan waa shaqeeya bil walba waxaa soo gala lacag ku filan oo bil ugu filan laakiin daynka wuxuu iskaga bixiya ma heli karo marka magac miskiin kuma qaadan karo laakiin daynkaana laga bixina maadaama uusan macaasi u daynsan oo mubaax u daynsaday haddana xoolu iskaga bixiya usan heli karin waxaa kaloo laba ah qof fitno dad muslimahoo fitna ka dhex dhacday uu musaalaxa u dhex galay maalan daday iska dileen markaasay ama xoole iska baabaasheen waa uu heshiisiyey qolo walba waxay sheegayduu yidhi anaa bixina ani hadduu yahay xataa kaas waa in la siiya waa waajib maxaa yeele haddii la yidha adaa dushaa saartay iska bixi yaa u istaaga danaha muslimiinta waxaa la rabaa in sekada dadka bixinaya faraha ka saaraan toban qofoo la dilayu dusha saara diyada anaa bixina fariista heshiiya waxaa la rabaa arrintaasna marka ay u istaagaan dadka hantida leh oo qofkan soo istaaga ilaa meel laba qabiil lagu heshiisiinao wax qarsoon maaha qof tuugu meelu ku dhuuma kara maaha hebelaa dhex galay hebel reer hebel iyo reer hebel intaasay isku sheegteen isagaa dusha saartay waa qof caan baxay qofkaasu waxaa la rabaa dadka hantida in yidhahdaan waa tan sekadii qaadee ku bixi lama dhihi karo hadduu dadka kan ugu qanisan yahay hantidaada ka bixi lama dhihi karo waa dulmi maxaa ila dan umadeed wey waxaana ka imaana haddii isaga culayska la saaro inuusan dib ugu laaban dad kalena aysan yihin qof walba is yidhi aday kugu go-e marka waa in la siiyo marka labadaba waa la bixinaya kan oo maslaxadda ummadda u daynsaday iyo midka naftiisa u daynsaday oon macaasi u daynsan labada waa la bixin wa fii sabiilihi jidka allaayo ku sugnaatay waa dadka mujaahidiinta ah oo aan mushaarka qaadan day askar mushaar qaata ta lasiima mushaarkooday haystaan laakiin mushaar ma qaataan kuwanu waa mutadawiciin waa khuzaad aan mushaar qaadano mutadawiciin ah oo jihaadka ku tadawuca waa la siina ayagan ama aqniye ha ahaadeen ama fuqara ha ahaadeen waa la siina hadday mushaar leeyihiin oo haddee askari qoran mushaarkiisa qaato mushaarka wuxuu qaadan jiraba inuu dagaalamo soo maahayn sekada waxba kuma laha wabni sabiili musaafirkii musaafirku waa labo magaaladaanuu degan yahay hadduu safar bilaaba dhaqaale uu ku safra ma heli karo laakiin ninkaanu biilkiis waa haysta qofkaan qofkaanu biilkiis waa haystaa isagu faqiir maaha miskiinna maaha waa shaqaystaa laakiin xoolo ka soo haray oo uu ku safru u baahan yahy mana heli karo waa la siinaa amase magaaladaanu maraa meel kaleu ka yimid waa musaafir magaaladunu maraa saadkiia uga go-ay sahaydiaa uga go-day waa la siinaa isagan marka markuu safarka bilaabaa iyo markuu ku dhex jira labadaba waa la siinaa shardina waxaa ah inuu u baahday oo uusan iska deberi karin fariidatan farada allaahu daalika arrinkaas ilaaha waajib yeelay sideedaas in la siiyo allaa waajib yeelay fariidatan ay farada allaahu daalika fariidatan ilaahay baa arrinkaas farad yeelay ilaahay baa farad yeelay fariidadaasoo min allaahi allah xaggiisa ka ahaatay wallaahu allah caliimun waa alla aqoon badan xakiimun xikmad badan waa ilaa man qof ayaa la siina yuujadu la helo maxay halkaas hadalkiisu waa maxe sideeddii nuuc haddii lahayo sideeddaa loo qaybinaa haddaan sideeddii nuuc lahayn oo nuuc ka midu maba jira maalan wakhtigaas sida maalan caamiliintii inta jirtaa loo qaybina nuucyada la heli karo nuucan la heli karin waa iska dayne nuucyada la heli karaad u qaybine waa waa ilaa man qof ayaa la siinaa yuujadu la heli karo minhum minhum min alasnaafi nuucyaalka xaal uu ka mid yahay waa ilaa man ayaa la siina yuujadu la helo minhum min alasnaafi nuucyaalka xaal uu ka mid yahay walaa yuqtasaru laguma gaabsan karo calaa aqala wax ka yar min alaaثatin saddex min kuli sinfin nuuc kastaba nuuc kastaba saddex qof lagama yaray karo ila alcaamila shaqaalaha maahane oo sekada ka shaqeeya halkaas fuqahada waxay baraarujiyaan fuqahada shaaficiyadu masale muhiim ah qofka faqiirka ah oo laleeyahay ha la siiyo waxaa la rabaa inuu yahay qof oo aan shaqa xoolana hayn shaqana inta aado aan wax ka keeni karin qofkii xoola haysta ma bannaana qofkii shaqay karana ma bannaana oo shaqadii xooggiina waa haysta uu ku shaqay lahaa xoogiina waa haysta uu ku shaqay lahaa shaqadiina waa hela hadduu xoogii leeyahay asii shaqadiiba uusan helayn waa la siina waa la siina laakiin qof ma shaqaystaa oo meel iska fadhiya ma la siinayo ma la siinayo qof meel iska fadhiya oo ma shaqaystaa ma la siinayo bal kitaabkan kifaayatul akhyaarka dhegaysta wuxuu leeyahay qultu waxaan leeyahay markuu ka soo hadlay dadka la siinayo oo fuqarada iyo masaakiintuu ka soo hadlay wuxuu yidhi qad kahura aljahlu bayna annaas dadkii dhexdooda waxaa ku batay jahliga fiqigii ay ka jaahil yihiin dadka sekada la siina ma yaqaaniin markaasay midaan mudnayn iska siinayaan laa siyamaa waxaan mafal lahayn oo dadka ugu jaahilsan fi tujaari ganacsatada aladiina kuwaasoo qad shuqifuu la jeclaysiiyey bitaxsiili haadihi اlmasbala qashinqubkan inay un aruuriyaan waa dahabka iyo dolarka qashinqubka kuu sheega qashinqubkaasay aruuraayeen hal mar ka fekeri maayeen alla muxuu yidhi rasuul muxuu yidhi wakti sii maayaan cilmiga qashinqubkaasay iska aruursanayan meeqaa ku darantay sanadan wey maxay u aruurinayaan litaladudi inay ku macaansadaan biakli dibi wax fiican inay cunaan wa lubsi naciim dhar jilicsan ay xirtaan wa tamatuc inay ku raaxaystaan binisaa'i dumar alxisaani qurqurxoon wa saraari iyo addoommo waagaas addoommaa la heli jiray ilaa kayri daalika iyo intaas qayrkeeda wa baqiya waxaa u baaqi noqday lahum ganacsatada bikasrati amwaalihim maalyaalkooda badida uu badan yahay sababteed cadamatun weynaan ha waxa aad u weyneeye maadaama ay xoolo waaweyn leeyihiin oo ka daba dhaca oo aad u weyneeya fii quluubi araadili kuwa xunxun oo dulliga qalbiyaalkooda ay ganacsatadu ku weyntahay ganacsatadu waxay ku waaweyn tahay kuwa xunkaaho dulligaa qalbigooda talow yeeyihiin kuwan dulligaa oo min almutasawifati suufiyada ah kuwaas aad ganacsatada u weyneeya aladiina suufiyada qad ishtahara uu ka caanbaxay canhum xaggooda annahum min ahli salaaxi dad ahlu salaax inay yihiin saasaa dadka u dhex galay bulshada waxaa u dhex maray dad ahlu salaaxa inay yihiin almunqadiciina ee u go-ay licibaadati rabbi dad ahlu salaax ahlu wardi ah oo cibaadada alle u go-ay inay yihiin qad itakada wuxuu samaystay kullu mid kastoo minhum ka mid a suufiyadaas zaawiyatan laab ow makaanan makaan meel yaro mawlaca ama laab yaruu leeyahy oo yudhiru uu ku muujiyo fiihi makaanka nowcan nuuc min adikri ka mida nuuc oo dikriga ka mido halkaas ku sameeya waqad lafa calayhim waxaa u dunmay man qof le uu u sugnaaday zayulqowmi raggii hore muuqaalkoodii wa rubbamaa waxaa dhici karta intamaa inuu u nisbo sheegto axadum suufyadaas mid ka mid a ilaa axadi rijaali lqowmi raggii horeta mid ka mid a kalaxmadiyati sida axmadiyada waalqaadiriyati sida qaadiriyada waqad kadabuu beenay ka sheegeen filintimaai nisba sheegashada been badanaa dariiqii kuma socdaan fa haaulaai kuwaas aan tilmaannay laa yastaxiquuna xaq uma leh shay an hal shayo min asakawaati ka mida walaa yaxilu xalaalna maahan dafcu sakaati ilayhim sakada in loo dhiibo waman dafacahaa qofkii u dhiibay ilayhim suufiyadaas lam yaqac ma dhicin sakadaasu almowqica wahiya sakadaasu baaqiyatun fii dimatihi mas-uuliyaddiisay baaqi ku too asagaa lagu leeyahay waa qaadiri axmediya waa ka baxay firaq kaloodnan oqoonu gala wa amaa baqiyatu dawaa'ifi kooxaha kale oo duruqda suufiyada ka mid aan axmediye iyo qaadiriye ahayn wahum kairuuna waa fara badan yihiin kal qalandariyatiyaa ka mid a walxaydariyatiyaa ka mid a qalandariyada iyo xaydariyada qalandariyadu waa firqatu min mutasawifa waa kan hoos xaashiyada kale waa koox oo suufiyada ka mid a yatamayasu atbaacuha bixalqi ru'uusihim wa shawaaribihim walixaam garka waa xiiraan shaarubka waa xir madaxna waa xiiraan kulli muluq ay iskala siinaan xataa suniyaha waa xawaajiba suniyaha waa xiiraan waa dariiqo gaara annaga waddankayga ma joogaan waqad taxalala atbaachum min bacdi alfaraa'id gabal ka mida waajibaadka xidhan nolokuma le annaga kaas waajibkaas aniga way ka dhaca faraa'idda waa weyn calaa kulli xaal sifadaasay leeyihiin madaxa waa xiira garka waa xiira shaaruka waa xiira suniyaha waa xiira meesha ugu qatarsan faradiyaalkii ilaahay saaray waxay leeyihin aniga way ka dhacay waa ka gudbi salaad layguma le maalan ama soon layguma le wax saasay leeyihin markaasuu shiiku wuxuu yidhi fahum aydan cala ikhtilaafi firaaqihim kuwaasu noqoshee nuucyaalkooda iskhilaafsan fiihim waxaa ku sugan alxuluuliyatu kuwa aaminsan ilaahay iyo addoonka isdhex galay waalmulxidatu kuwa leexday wahum ayagu akfaru waa ka gaalnimo badan yihiin min alyahuudi wanasaara yahuud iyo kirishtaan waa ka gaalnimo badan yihiin faman dafaca qofkii u dhiibe ilayhim firaqdaas kala duwan shay-an min asakawaati ka mid a oo min atadawucaati ka mid a fa huwa caasin bidaalika xaale waxaa loogu talagalay in daacad alle loo kaashado ee sekada looguma talagelin in macaasi loo kaashado marka waa tacaawun cala alismi dembigiiad ku gacan siiday qofkan marka qofka dhiibaa waa ku dembaabay fa huwa caasin bidaalika aaimun yalxaquhu bidaalika min allahi alcuquuba in sha allah ilaahay idankiis ilaahay xaggiisa cuquuba uga dhici doontaa qofka kuwaa sekada siinaya aad loo akriyo la fiiriyo waayo marka way sii wadaa haddana xukaamtu weerara kadib xukaamta oo la rabay inay inay munkarka suuliyaan la iyagay waajib ku tahay shacabku waxba ma awoodaan wuxuu leey waxaas daran oo meelaha fafadhiya madaxdaa ilaahay waajib uga dhigay inay suuliyaan ilaahay weyna ayagu kula xisaabtama marka ninkan wuxuu ahaa layidhi alaamir bilmacruuf wannahyi can munkar ha nin ku caanbaxay wanaagga inuu dadka amro xumaantana reebo marka marar badan arkayda madaxda isago aad u taabanaya ole ilaahay uga baqeen meeshan waxaa ilaahay ugu talagalay inuu fadhiisto qof munkarka suulina macruufkan amra saasaa loogu talagalay ee meel laga qaraabto oo dhaqaala laga aruursado guryo laga dhista maahan meesha meesha waa meel khatara kursigu marka inay ilaahay uga baqaan oy mas-uuliyadooda ilaaliyaana laga raba wallah subxana wa tacala aclam sala allah calaa nabiyina muxamed